shan sano kuriyad xaafado magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay welibaa laakadaraya xaafad cusub oo lakamagaabi xaafadda mubaarak taasoona magaalada ka xigda dhinaga waqooyi bari xaafadan cusub yaan haysta dhammaan adeegyada bulshada sida goobaha walbarashada goobaha lakagududa ibaadada iyo goobaha ganacsi markii la kureebo xarun caafimaad gudoomiyaha xaafadda mubaarak xasan cabdi ali oo ku warbiyey qaabka yeeta xaafadda iyo sheegay inay sanadaha dareera iyo horumaro badan laku dareemo doono xaafadda mubaarak ee baydhaba xaafadan waa xaafad cusubo oo leeraw mubaarak xaafado hadda baydhabo waxaa ku korortay ah alxamdulilaah baydhabo hadda kolley siisin araga itan ayaa maan horumar badan iyo xaafado je sameeyeen oo baydhawaadi baydhawaadi ordhaan dadka kaasi jaraan ma ah oo hadda meelowna hadda xaafadana xaafadii maybu aha oo wadanki wadadii oo afartanki leerahay xaafad ka tiirsan oo maybu aha xaafado hadda cusub ah iyo waxa ku korortiyo horumarada oo maybu aha baydhabo hadda sameeya hayto oo kheyr ala siiya maamulka eed iyo eed maybu aha nabadgelyada iyo markii oo maybu aha horseeda dhanba dad ganacsatada iyo maybu aha dadka oo deegaanka may horumar sameeyaan korna emni markii haystaan markii emnigii maasha allah oo boqolkiiba boqol nagadi iyo xaafadii eed anfideen oo xaafadaha haddaa korortay yaa ka mid ata markan insha allahu xaafadan xaafad hadda cusubu xakabiirti oo siisimba arta arga haytan oo meel istiraatiijiyana ka taal oo afaritooda oo waddadii afartanki iyo waddo kale oo iyana labaatan ee oo maybu aha bakin seedaas iyo maybu aha kateysanta alxamdulilah xaafad cimiladana eedan faylo maasha allahu xaafadataa kordhen maamulka madaxweynaha lafta gareen maybu aha wadanka walbadanoo horumar ah iyaa ka sameey higa nabadgelyada higa dhismooyinka oo wadooyinka iyo maybu aha iyo maybu aha dhismooyin oo cusub xaafado cusub iyo maybu aha maalin welba ha ka kordhahayan iyadana maybu aha maamulka oo dadaal dheeriya ka sameeyahay inay horumarto oo wadankan koonfur galbeed gaar ahaan baydhabo maybu aha dardar hoogle ka socota maalinba meela ku tillaabsadahayd horumara ka tillaabsadahayd eedeeda aan ka mahadsanyin maamulka oo madaxweynaha uguyinya oo horumarada oo mar welba iyo ka sameeyahayaan maybu aha insha allahu eedeeda aan ka ammaanan hadda muwaadiniinta oo reer koonfur galbeed maynbaan kamaanaya ganacsatadeena inay wadankii maalgeliysadaan sidaysan wayo wadan kale aan maalgeliyahayano oo maybu aha gaara maybu aha kenya may maalgeliyahay gaara meel kale maalgeliyahay war wadankiingaas inbaahan wadankan wadan oo fursado badan lew wadankan wadan oo lamid a ma argaw wax soo saar laynagati deegaan laynagati mayba ah waldeere kormala wadan khayraad iyo badanu ganacsatada mayba ka booriyay inay wadan jo maalgaladaan oo mayba ah dhisadaan oo mayba ah waxyaabo badan oo fursado badan iyo ka binaaw dhulkan hadda dhulku qiimaji macquul aw oo lan kasto gadado kor marka may lahaa dhulkan ha ka dhowaada dhul istiraatiiji ah biyoojiyey iyo cimiladiis maasha allahu mayba lahaa reer koonfur galbeed ha ka dhowaada ha ka dhowaada mayba deegaanka deegaankiinu wadankan maalgalada insha allah ka dhowaada xaafadan cusub ee mubaarak yana sidoo kale haysata dhulbeereed bilaarin oo laku helo karo qudaarta nooyada shalduun taasoona ay walyaabahaiyo kuku duwanta xaafadaha kale ee magaalada baydhaba